waynu wadaogsoonnahay dhawo waxaa ka dhacay shirar badan ayaa arrimaha soomaaliya oo aad iyo aad loo hadalhayey muddaba ka dhacayay dunida ama ha ahaadeen kuwa auda la yidhaahdo ama ururka afrikaanka africa dawladaha africa ha ahaado kuwa carabta iyo islaamiga ha noqdo kuwa carabta ha noqdo kuwa kale oo muxuu ahay dunida qaybo kamid a oo danaynayay dacdooyinka mandaqadan ha noqdeen intaa waxaa lagaga wada hadlayay arrimaha geeska africa khaasatan arrimaha soomaaliyeed baa laga hadlayay markaynu soomaali inabama ka hadlina soomaali oo dhan inaguna ay ku jiraa laga hadlay arrimaha rajada aynu qabnay inagoo muddo shan iyo toban sana iminka usoo dagaalamaynay inaynu madax banaanideeda dunidu naga aqbasho inagoo usoo dagaalamaynay inaynu dawlad iyo dal dhisno inagoo usoo dagaalamaynay inaynu dimuqraadiyad iyo wadajir samaysano hawl kastaynu gallay ayaan dharna waxay ahayd inaan haddana sida aynu ka wada warqabno aan wax horumara oo ka muuqday ama ka dhashay hawlgalladii badnaynaynu samaynayna inaanu jirin oo qadiyadeennii waxaasoo shiraha ay gooni isaga dhigeen oo in laga hadlo iyo lasoo qaado ay diideen
waa tahay guddoomiyaha xisbiga kulmiye axmed maxamed maxamuud silaayo iminkana ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu ka yidhi xaaladda guud ee arrimaha gudaha dalka somalilan iyo siyaasadda arrimaha gudaha ayaan idin soo qadimi doonaa si aad u dul istaagtaan xaqiiqda dhabta ee wakhtigaasi uu maraya arrimaha gudaha ee dalka ee uu ka yidhi axmed maxamed maxamuud silaayo ee daawasho wanaagsan
markaynu u nimaadno arrimaheena gudaha inag aynu u nimaadno arrimaha gudaheena horta dee nabadgelyo buuxda ilahay maka waynu haysanaa alxamdu lilahi rabi alcaalamiin ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa turunturooyin badan se wayna soo mareen oo sigay nabadgelyada aynu haysano oo dhacdooyinkii aynu ka wada wadanay goobjoog ka ahayd ayna soo wada mareen waxaa la isku dayay argabixinta aynagu kacday waxaa la isku dayay in doorashooyinkeeni la joojiyo waxaa la isku dayay in dad ajnabi ah ayaa dhulkeenna lagu laayay waxaa la isku dayay in dhibaatooyin badan layna hordhigo nabadgelyadeenna wax la yeelo ayaa la isku dayay intaasoo dhan ilaahay naga samata bixiyey waxaa ka mudan in la soo qaado dhibaatooyinkaa ina soo maray qaarkood mar walba waxay ahaayeen cidda ka hawlgashay cidda ka hawlgashay ama mid walba arrin kasta oo waktigay dhacday iyo goortay dhacday waynu ogay wuxuu ahaa shacbi weynaha reer somalilan buu ahaa mid walba kuwa guusha ugu weyn uu lahaa dadweynaha reer somalilan baa guntiga gabagabadii axmed maxamed maxamuud siraayo guddoomiyaha xisbiga kulmiye wakhtigana ah madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wuxuu ka yidhi aqoon iswadaarsigaasi wadatashiga wakhtiga loo baahan yahay war waxaasoo marxalad oo dalku marayo intaasoo dhibaatooyinoo dhinac walba la jira oo intaasoo nagsada inagu yimi jira oo intaasoo qartana inagu exeani jira waxay ahayd ummad badana waxay ku wada socon jirtay warankashi waxaa maslaxadeena ku jirta aqoon iswaydaar waxaa maslaxadeena ku jirta inaynu wax iska weydiino maxaa dalka ummadda ku jirta ilaah baad ku daashee maamulka maanta hakaamisa waxaa dunidii madaqada ka dhacaya maalin qura tiri buu baxaa waa la yimaadaa wax walba waa soo guuraysana mooyaane erey labaadoo raaca guushiina maba aragno dibba ma aragno ereyga aftiisa ka soo baxa ugu dambeeya waxaanu filayna oo waajib ku ah in shirarka noocaan culamaadudiinka salaadiinta waxdhaqadka aqoon-yahan axsaabta waa dee dadku talo isugu yimaado marka arrimaha culculus intaa lagi jiraan in talooyin la isugu yimaado oo dadku dawlad buu leeyahay oo madaxweynu leeyahay inuu isaga ku dhawaaqo oo ummadda isu kalno oo inteeda golayaasha isugu kala axsaabta iyo golayaasha iyo culamaadudiinka dadka uga waramo oo xaqiiqa taaba uga waramo oo ciddii waxeeyasha uga waramo oo ciddii been inoo sheegtay uga waramo oo ciddii madaahaquufisay lagu arki been bay ii sheegaan way iga baxeen inoo sheego ya uu yahdo dabada taliya kala soo jeediye waxaan ka hadlay xukunkaa la doonaya la qabsado waa xukun lagu ageegulay waa lagu qabsanaya waayo qarankaa xukunkaas kalada waa la wada leeyahay markay fulin tahay fulinta cidi kugu iman maysa waa shaqada xukuumadda taa cidi kuma haysato xukuumadda shaqada laakiin kalada iyo maskaxda waa lagula leeyahay oo waxaa kula leh dadka intiisa kale oo dhan noocu yahay ba kula leh